الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan sugayna kitaabkii nushat nadar fi tawdiixi nuqbat lfikr lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxaan ku dhex jirnay asbaabta raawiga dacnigiisa keento wuxuu leeyahay marka waa sababkii sideedaad ayaan marka darsigeenan uu ka bilaabmaya in sha allahu tacaala huma aljahaalatu wa sababuha ana araawiya qad takhuru nucuutuhu fayudkaru bigayri ma ishtahara bihi ligarad wasanafuu fiihi lmuwadixa jahaaladu uga hadlaa raawigiiba in laga jaahil yahay uma marka waxau u horumarinaya asbaabta keento uma markaa dabadeed aljahaalatu jahaaladii biraawi raawiga laga jaahil ahaado wahiya sababu weeyaan sababtii athaaminu sideedaad fi dacni dacniga ku saabsan wa sababuhaa sababteeda jahaaladaasi amraani laba arin weeyaan axaduhumaa arrinka koowaad ana araawiya raawigu qad takhuru inay badato ayaa la arkaa nucuutuhu tilmaamihiisa min ismin oo isim ah ow kunyatin kunya ah ow laqabin ama laqab ah naanays ow sifatin ama tilmaan ah ow xirfatin ama xirfad ah ow nasabin ama nasab ah fayashtahiru waxaa caan baxaya marka fayashtahiru wou caan baxayaa arraawi raawiga bishayin buu ku caanbaxayaa oo minhaa ashyaadan ka mid a ayuu ku caanbaxayaa fayudkaru markaasa waxaa lagu sheegayaa bikayri maa shay keyrkiis ushtuhira bihi lagu caanbixiyey isaga wixii lagu caanbixiyey ee uu ku caanbaxay waxaan ahayn baa lagu sheegayaa markaas liqaradin liajli qaradin ujeedo darteed liqaradin ujeedo oo min al aqraadi ujeedooyinka kamida darteed fayudannu waxaa loo malaynayaa markaas annahu isagu aakharu inuu mid kale yahay fayaxsulu halkaa marka waxaa ka xasilayo aljahlu ayaa ka xasilayo jaahilnimo in laga jaahil noqdo bixaalihi xaalkiisa wasanafuu way sanifeen culummada fiihi ay fii hada nawci noocan dhexdiisa almuwadixa almuwadixana waa la riya almuudixana waa la akriya waxay ka sanifeen noocan almuwadixa liwhaami aljamci waatafriiqi ayay ka sanifeen midkii caddaynayey liwhaami aljamci waatafriiq ayb waana marka kitaab madbuuca oo laba mujallad ah xaydarabaad addekin ayaa lagu daabacay cabdiraxmaan ibni xalmucalimi ayaana marka taxqiijiyey khadiibulbaqdaadi baan iska leh kitaabka ayb ayb yani almuwadixa liwhaami ljamci yani jamciga ururinta awhaamteeda iyo watafriiqi kala geynta awhaamteeda kii caddaynayo saas oo kale uu leeyahay cali lqaari nacam maga magac kitaab maaha buu leeyahay isagu nacam laakiin sida muuqanaysa magac kitaab waa ayb ajaada fiihi lkhaiibu khaiib ayaa marka ajaada wow marka aad buu u hagaajiyey fiihi fannigan dhexdiisa alkhaiibu khaiib wa sabaqahu ilayhi waxaa uga hormaray cabdulghaniy ibnu saciidin almisriyu cabdulghaniy ibnu saciid alsdi weyaan almisri wahuwa alsdiyu weeyaane uma markaa dabadeed asuuriyu ayaa uga dambeeyey uma asuuriya lagama wado marka yani cabdulhani nisbe uma ahan asuuri nin imaam kalo ahaa nacam ayb wasabaqahu ilayhi cabdulaniy cabdulghaniy bnu saciidin almisriyu wahuwa alasdiyu waaye uma isaga dabadiis asuuriyu ayaa hagaajiyey isaguna nacam oo aada marka ugu dadaalay oo wax ka qoray alxaafid suurina maxamed caliy bn cabdilaahi suuri ayaa lahaa ayb abuu cabdilaahi shuyuukhda khaiib ayuu ka mid ahaa cabdulhanigan ardadiisana uu ahaa cabdulhanina ardayba uu ahaa khaiibulbaqdaadina sheekho u ahay ninkan marka ninka shicirka iskale qul liman caanada alxadiida waadxaa caa'iban ahlahu waman yaddaciihi abicilmin taqulu hada abillii am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi ayb qofka xadiidka ku madax adeegayo oo ahaanayo mid ceebeynayo markaa xadiidka dadkiisa iyo wixii sheeganayo markaas abicilmin taquulu haada culummada xadiidka ceebeynta aada ceebeynaysa ma cilmi baad ku dhahaysaa abinli iyo cadday hadday saas tahay am bijahlin mase jaahilnimaa ku dhahaysaa faljahlu khuluqu safiihi marka qofka safiihe doqonkaa dabeecadiisa oo jaahilnimada wa min amilatihi noocan amiladiisa waxaa ka mid ah moxamed bnu saa'ib ibni bishrin ilkalbiyu ayaa ka mid ah nasabahu bacduhum ilaa jaddihi bay qaar u nisbeeyeen faqaala wuxuu yihi moxamed bnu bishrin mar waxaad arkaya moxamed bnu bishrin iyadoo laleeyahay marna moxamed bnu saa'ib ibni bishr ayaa laleeyahay wasamaahu bacduhum qaarna waxay ku magacaabeen xamaada bna saa'ib qaaraa ku magacaabeen wa kannaahu bacduhum qaarkood waxay ku kunyeeyeen abanadri wa bacduhumna abaa saciid ay ku kunyeeyeen meeqa nactibow qaba meeqa tilmaan walidaalika cadiyat alcawfi cadiyat alcawfi markuu yidhaahdo tafsiirka cadiya can abi saciid kelbigaana ujeedaa wuxuu ku qaldaa marka dadka xoogaa yar in uu ujeedo abu saciidin alkhudri ayaa marka tadliisa marka meeshaas uu ka samey jira marka can abi saciid uu leeyahay abi saciidin alkhudriya loo qaadana mana ahan ee abi saciidkan kelbigan waay wa bacduhum abaa hishaam ayuu kunyo uga dhigay fasaara marka wuxuu ahaaday huwa isagu yudannu mid loo malaynayo anahu jamaacatun inuu yahay waa hal nin markaasaa jamaaca tiro badana loo malaynaywahuwa waaxidun waana mid waman laa yacrifu qofkaan aqoonin xaqiiqata alamri amarka xaqiiqadiisa fiihi kan dhexdiisa laa yacrifu ma garanayo shayan shayan min dalika kaagaas ninkan fannigan iyo kutubtiisa iyo aan fiirfiirinin yani ma garanayo wuxuu umalaynaa dhowr raawiyo tiro badan buu umalayna khulaasada marka wuxuu ujeedaa waxaa weeyaan wuxuu kaga wadaa asbaabta jahaalada horta ka hadlay kadibna asbaabteeduu ku xijiyey kadib wuxuu ku xijinayaa anwaacdeeda marka asbaabta jahaalada keento sababka ugu horeeya waxaa weeyaan raawiga yani in laga jaahil noqdo waxaa keenaya raawiga in tilmaamihiisu ay bataan wixii uu ku caam baxayna waxaan ahayn markaas lagu sheego masalan haddii kunyadiisu uu caam ku ahay magac kale in lagu sheego oo uusan caam ku ahay ama waxaa loo yaqaanaa marka isaga aabihiis loo nisbeeyo maxamed ibnu fulaan marka masalan maxamed ibnu saa'ib haddii la yidhaahdo waa la fahma isla markiiba ma la yeelayo awowgiisa loo nisbeyna maxamed ibnu bishir ayaa laleeyahay qofkii hadhow marka nin kale u malayna halkaas marka waxaa kasoo xasilayso jahaala jahaaladu sidaas way ku imaan kartaa haddii marka qofka ujeeddada oo saas u yeelayo ay tahay inuu nin daciifa uu ku qariyo xaalkiisa de isaga laftirkiisa markaas majruux inuu ku noqdaa la arkaa isagii ninka ficilkaas samaynayo yaa majruux ku noqonaya ayb taas marka way sameeyaan mararka qaarna sabab kale ay u sameeyaanaa jirtee waxaa laga yaabaa ninkaanu in uu yaryahay marka wuxuu nacayaa xoogaa ardadiisa nin isaga ka da-yar inuu wax ka qaatay inaan loo arkin marka magacaan loo aqoonin uu ku sheegaa marka tawciiran liamrihi si aan loo garanin marka haddii magaciisii caadi loo yaqaana aduu ku sheego waxaa laleeyahay hebel nin ka yar uu ka werina taas u diidaa xoogaa marka oo culamada qaar baa samey jireen saas waxaa kaloo kamid a xurguf ayaga markaas ka dhexayso ninku waa iqo laakiin wuxuu nacaa in shanigiisa inuu weyneeyo ayuu diida markaas wuxuu sameynaa marka xoogaa ka indhalaaba ayb axaadiis waxaa jirta marka bukhaari oo werinaayo maxamed ibnu yaxya duhli oo ka werinaayo badanaa marka ma sheegayo maxamed ibnu yaxya ma dhahayo xadatanaa maxamed ibnu khaalid marka maxamed ibnu khaalid waxaa laga yaabaa qofku inuusan markiiba u kasin in maxamed ibnu yaxya duhli inuu yahay inuusa u kasin aqraad badan baa hadda adigu un jirta calaa kulli xaal aqraadaasi marka mararka qaar waxay keeni karaan in laga jaahil noqo qofkaas taas unbuu hadda marka meeshaan ka sheegay fayudkaru bigayri ma shtuhira bihi ligaradin min alaqraad fayudanu waxaa loo malaynaya anahu aakharu inuu ku kale yahay fayaxsulu waxaa xasilaya meeshaa ku xasilaya aljahlu bixaalihi xaalkiisa in laga jaahil noqdo wasanafuu fiihi ay fii hada nawci waxay ka alifeen almuwadixa liawhaami aljamci watafriiqi ajaada fiihi lkhaiibu khaiib aad buu u wanaajiyey baabkaani awhaamtan ayuu cadaynaa marka dadka tirada badan dadka yani magacyada badan iyo nucuuda badan lagu sheega halka qofka ayuu sheega wa sabaqahu ilayhi waxaa uga hormaray cabdulghaniy ibnu saciid almisriyu wahuwa alasdiy weeyaane uma markaa dabadeed assuuriyu alxaafid assuuri wamin amhilatihi waxaa ka mida maxamed bnu saa'ib ibni bishrin alkalbiyu nasabahu bacduhum ilaa jadihi faqaala maxamed bnu bishrin wasamaahu bacduhum xamaada bna saa'ib buu ku magacaabay wakanaahu bacduhum aba nadri wabacduhum abaa saciidin wabacduhum abaa hishaam fasaara waxau ahaaday yudanu in loo malaynayo annahu jamaacatun inuu yahay wahuwa waaxidun waan hal nin waman laa yacrifu xaqiiqata alamri fiihi ninkaan garanaynin arrinta dhabnimadeeda iyo xaqiiqadeeda laa yacrifu ma garanayo shay-an wax oo min daalika kaagaas ah taas marka waa sabab waay oo jahaalada ku imaanayso waalamru haani amarka labaad sababka labaad ana araawiya raawigu qad yakuunu inuu ahaada la arkaa muqilan mid yaraystay min alxadiidi xadiidka ku yaraystay inuu oo dalabulcilmiba aan lagu aqooninoo hal xadiid ama laba xadiid bis unbuu wariya falaa yakuru ma badanayso marka alakdu canhu in laga qaato xaggiisa falaa yakuru ma badnaanayo alakdu qaadasho canhu xaggiisa laga qaato sabab marka keenaysa waay marka jahaalo keenaysa waqad sanafuu waxay ka sanifeen fiihi kan alwuxdaana ayay ka sanifeen alwuxdaan ayay ka sanifeen kutubta la dhaho wa huwa muqilkaas damiirkaas wuxuu unoqona almuqilu wa huwa ay ilmuqilu midka yaraystay xadiidka man weeyaan lam yarwi aan uusan werinin canhu isaga xaggiisa ilaa waaxidun hal maana cid kale aynan ka werinin walow sumiya haba la magacaabo fa miman jamacahu culimmadii jamcisay waxaa ka mid a wax ka qortay wuxdaanta muslimun walxasanu bnu sufyaan ayaa ka mid ah waayruhumaa iyo keyrkood abulfatx alsdi iyo kale wuxuu kuleeyahay marka halkan sababka labaad waxaa weya raawigu inuu yahay an yakuuna muqilan min alxadiidi raawigan marka ardayna ma leh hal arday wax lamid oo kale uu leeyahay axaadiis badanna ma wariyo taas waxay sababeen marka jahaaladiisay keeneen sababtoo ah culummadu marka ay xukumayaan hal inaad in la ogaado waa lagama maarmaan culummadu marka ay xukumayaan shaksi majhuul miyaa hiqa miyaa daciif miyaa sayi-ulxifdi miyaa muxuu yahay xaaladiisa markay culimmadu tilmaamayaan waxay ku tilmaamaan ama ay fiiriyaan axaadiistiisa laba un waay inay la kulmeen qofkaas oo ay mumaaraso ku sameeyeen oo ay la joogeen oo ay yacnii wax la qaateen oo ay tajaarib badan la soo mareen taas waa iyadu markaas de wixii ay ku arkeen bay ku xukumayaan mararka qaar waxaad arkaysaa imaam joogo qarnigii afaraad ama qarnigii saddexaad ayaa wuxuu daciifinaa nin jooga qarnigii labaad maba is aragba isku qarniba ma ah say ku dhacday sidaas marka waxay ku dhacaysaa axaadiistiisoo jamcinaa duruqda axaadiista looga warinayo feerinaa ardadiisoo feerinaa rag owhaan badan ducafaa maa ku jiro mase ardada waa fiican yihiin shuyuukhdau feerinaa halkaa marka axaadiista uu ku waafaqayo keyrkiis iyo kuwa uu ku khilaafayo feerinaa isaga wuxuu feerinaa marka shaki ou galo ma ziyaadado dhankeeda u badanaa mase nuqsaanta u qabsanaa waxaas oo dhan marka la isku joosteeyo ama aada loo fiiriyo ayay waxay soo baxaysaa raawigan inuu hiqo yahay ama inuu daciif yahay ama sayi-ulxifdi inuu yahay ama katiirulidiraab inuu yahay halkaasay ku imaaneen horta ogow marka waxaan laga buuxiyo kutubta jarxiga iyo tacdiilka oo a'imada ama la jarxinayo ama la tacdiilinayo ma ahan yacni a'imadan wax tacdiilisay ama wax tajriixisay nin kastaa inay ayagu la kulmeen ma aha nacam qaaraysan la kulmin baa jirta nacam oo keliya ay ku xukumeen binaan calaa axaadiisihi soo ma garanin taas marka masalo marka culamada aada uga hadlaan w ayb marka ibnu xibbaan oo kale waxaad arkeen in laleeyahay taabici ah oo laleeyahay dacafahu ibnu xibbaan kf ibnu xibbaan iyo taabicigan isma aysa arkin laakiin waxaa ka wadaa binisbati waxa isaga axaadiista agtiisa timid ayuu ka hadlaa nacam wahaakadaa yaxya bnu maciin nin marka meel kale joogo daciifina ee uunan la kulmin marka wuxuu firina axaadiistiisa keliya mararka qaarda waa imaan karaa marka khilaaf markaas halkaas waa ka imaan karaa waxaa dhici karto in raawiga sheekhaani oo jaarixa ah ama mucadilka ah in nin uu soo waariday magaaladiisii yaxya bnu maciin oo kale baqdaad uu deganahay nin baa khuraasaan ka imaanayo axaadiistiisa u bandhigaa toban xadiid oo kale u bandhigaa tobankaas xadiid yaxya bnu maciin markuu fiiriyo waxaa uga soo baxaysa ninkan inuu la soco karo ragga hiqaadka ah binaan calaa dalika yuwaiq waa tawhiiqina soo ma garani bacda sanawaad waxaa laga yaabaa boqol xadiid oo ninka uu leeyahay inuu la kulmo boqolkii xadiid waxaa uga soo baxaysa marka agarka axaadiistaba inuu ku khilaafaba ragga kale markii horena tobankii saxsaneyd inuu arkay soo ma garani tobankii saxsaneyd u arkay binaan calaa dalika waa tawhiiqiye markaan dambena wuxuu arkay axaadiis badan oo hiqaadka uu ku khilaafayo binaan calaa dalikana waa daciifina markaas riwaayaadka marka aada maqlayso ee lagu leeyahay hal nin baa maqlay ibnu maciin waa tawhiiqi wasaqahu ibnu maciin wa fii riwaayatin waxaa maqlay haddana dacafahu ibnu maciin maaha tanaaqud ma aha marka mid walba waxay ku dhisan tahay xaalad iyo wixii uu la kulmay soo ma garan tankiilkau marka aada qawaaciddaas ugu caddaynaa marka imaam cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi raximah llahu tacaala marka asbaabta keenaysa yani jahaalada waxaa kamid a raawiga inuu xadiid yar yahay ninku hadduu hal xadiid ama laba weriye maxaa laga sheegaya marka taas waxay keenay marka jahaalo inay keento qofkii ay jahaalo ku keento marka culamada marka dad badan waxaad arkay inay leeyihiin fulaanun laysa bimashhuurin laysa ma kaana mashhuuran bialabi alcilmi ama bialabi alxadiid yani waa majhuulay ka wadaan markaas qofkaas muqiliga ahna waa qof hal raawi maana cid kale aysan ka werinin walow sumiya haba la magacaabo isaga nacan ayb oo yani magaciisa haba la sheega haddii la doono uga bixi maayo yani magaciisa in la sheego uga bixi maayo kownuhu inuu jahaalo ay ku jirayso aw laa yusamaa la magacaabi maayo araawi raawiga raawigii baanba la magacaabaynin magaciisa lama sheegayo ikhtisaaran liajli ikhtisaarin soo gaabsasho min araawi canhu midka ka werinaya xaggiisa ka ahaatay ninka ka werinaayo isaga ardaygii ayaa soo gaabsanayo sheekhiisii magaciisa maba sheegayo waana nin muqil ah waa isagoo muqili ah ayaa haddana ardaygiisa ayaan sheegaynin magaciisa oo xadathanii rajulun oo kale leeyahay xadathanii rajulun oo kale ayuu leeyahay ka qowlihi ou yidhi oo kale akhbaranii fulaanun aw shaykhun aw rajulun aw bacduhum aw ibnu fulaanin ayuu yidhi wayustadallu waxaa loo daliishadaa calaa macrifati ismi lmubhami mubhamka magaciisa aqoon garashada in la ogaado waxaa loo soo deliishadaa biwuruudihi inuu soo arooro min dariiqin ukhraa dariiq labaad musaman xaal uu yakun la magacaabay markaas fiiha dariiqaa lagu magacaabay wasanafuu waxay ka sanifeen fiihi kan dhexdiisa almubhamaati ayay ka sanifeen almubhamaat fannigaas halkan wuxuu ku leeyahay sababka labaad ee jahaalada keento raawigu inuu yahay mid muqili ah oon dalab lagu aqoonin mashhuurna aan dalab ku ahayn oo wax ka qaataana ay hal qof camal iyo wax lamida uu yahay isagiibaa marka laba si noqon karo mar magaciisaa la sheegaa waxaa la odhanaa marka fulaan ibnu fulaan magaciisaa la cadayna waa marna lama cadaynayo magaciisa haddii aan magaciisa la cadaynin xadathanii fulaanun iyo xadathanii shaykhun iyo kale ay tahay oon magac la sheegin mubhamaa noqona marka waxaa la dhahaya markaas mubham mubhamkan meeshan ku jira marka in la aqoodo maxay u baahanaya marka haddii la rabo ninkaani xadathanii rajulun rajulkan magaciis in duruqda xadiidka la jamciyo marka bacdi duruq ayaa waxaa laga ogaana marka ninkaani mubhamka magaciisii kasoo baxaya soma garan ibhaamku marka laba meelow galaa sanadkana waa galaa matnigana waa galaa hadduu matniga galo wax dhiba ma laha isaga waxaa kamid a marka uu matniga gelaayo jaaa rajulun ila nabiy sal allahu alayh ali wasalam ninaa nabiga u yimid markaasu waxaas weydiiyey jaaat imraatun ila nabiy sal salam jaaa acraabiyun ila nabiy sal salam ibhaamkaas wax dhiba uu keenayo maleh soma kasi ibhaamka laakiin hadduu soo galo sanadka oo maalan sunan abi daauudka o kale waxaa ku arkay xadathanii magac buu sheega xadathanii nufayliyu qaala akhbaranaa rajulun markaasoo kale akhbaranaa rajulun waxaa weya sanadku waa dacfiga ku keenay ilaa la aqoonsado qofkan mubhamka ah marka mubham baa la yihahda ogow meeshaan isdilaax badan baa isdhexgelaya oo inaad in ay ku kala baxsan yihiin la rabaa marka haddaad rabta inaad ogaatid duruqda fiiri jamci waxaa kuu soo bixi karo rajulkan magaciisa hadduu noqdo marka rajul hiqa ah iyadoo dariiqaas kale la eegayo xadiidku waa socona markaas soma garan haddii aanu marka aan la ogaanin haddii ibhaamkiisa baaqi ku ahaanayawasanafu fiihi almubhamaati bay ka sanifeen mubhamaat waxaa wax ka sanifay cabdulhani bnu saciid alasdi kitaabkiisana waa mabuuc alhawaamid walmubhamaada la yidhaahdaa xaashiyada isaga wuxuu ku dhigo huwa taxta dabci wey madbuuc waaye waana mutadaawil oo waa arkay kitaabka laftirkiisa waana waana waana waana la heli karaa nacam ayb mutadaawil ayb alhawaamid walmubhamaada la yidhahdaa ayb marka xadiidka soo qabsanaa oo kale ibhaamka ku jiro ayuu duruq kale intuu keeno ayuu ku cadaynaa rajulkii magaciisa oo kale haddaan lahayninna inaan lahaynin ku sheega marka cilmiga aadaa looga shaqeeyey fanigan xadiidka wax ka yani kutubo badan ma laha lidaalika fani sahlan ma aha dadka xoogaa waa ku yar fududaadaan fani fududay u haystaan laakiin waa fani u baahan kutubo aan tiro lahayn qofku inuu u haysto waxaa kaloo la alifay mubhamaadka ku dhacay bacdi lkutubna waa la alifay maalan mubhamaadka saxiixu muslim ku dhacay kitaabaa laga alifay sibd ibn lcajami ayaa kitaabka alifay madbuuc isagan ah oo waxaa la yidhaha tanbiihu lmuclim bimubhamaati saxiix muslim aa layidhaha madbuuc waay tanbiihu lmuclim bimubhamaati saxiix muslim aa layidhaha ayb kan bukhaarigana waa la waa isaga laftirkiisa waa waa waa waa waa waa waa la alifay nacam oo mubhamaadka bukhaari waa laga alifay marka qofka markuu bukhaariga kala akrinaa ama muslimka kutubahaas waa u baahan yahay nacam matniga yani ibhaam ku jiro xad jaaa rajulu ila nabiy sal l salam hadduu kitaabkaas haysto tanbiih lmuclimka oo kale wuu fiirinaa rajulkiibaa marka uu ka ogaana meeshaas sharax marka waa u fiicantaha marka la sharxayo xadiidka marka inaga waa iska tarjama bes baabkeena inaga baab tarjama leh ee baab oo yani hoos wax loo sii gelaa ma qabno laakiin kutubtan o dhan macnahaasay ku fadhisaa walaa yuqbalu masale kaloo halkaas istidraad ahaan u galay marka ibnu xajaro oo uu ku luga fidsaday waxa uu yihi walaa yuqbalu lama aqbalo almubhamu mubhamka lama aqbalo walow ubhima haba lagu ibhaamiyo oo ha lagu qariyo bilafdi tacdiili tacdiil lafdigiisba ha lagu ibhaamiyo calal asaxi sida saxaax ah masaladan waxay tahay xadiidkii ou sanadkiisa mubham ku jiro lama aqbalayuu ku yidhi xataa lafdiga lagu ibhaamiyey ha ahaado lafdi tacdiil ah sida xadaani iqatu aa la yidhi xadaani iqatu ayuu yidhi maxaa lagu ibhaam ibhaam soo ma hadda waa mubham ninkaani sababta magaciisa lama sheegin ciduu yahay ma naqaano laakiin lafdiga lafdiga ou mubham ku noqday waa lafdi tacdiil soo maha waa lafdi min alfaadi tacdiil xataa kaas lama aqbalayo sababta waxaa laga yaabaa imaamka dhahaaya xadaani iqatu agtiisa inuu iqa ka yahay ayruhuna inuu daciif ka yahay waa inuu sheega marka soma gara walow ibhimhaba lagu ibhaamiye bilafdi tacdiili walaa yuqbalu lama aqbalayo xadiiulmubhami mubhamka xadiidkiisa maa lam yusama haddaan la magacaabin lianna sharda qabuuli lkhabari khabarka aqbalitaankiisa shardigiisa waxaa weeyaan cadaalatu raawiihi raawiga warinayo inuu caadil yahay waman ubhima ismuhu qofkii magaciisa la ibhaamiyana laa tucrafu caynuhuba la garan maayo ninkii la yidhaha xadaanii rajulun iyo xadaanii iqatu yani lama gara karan waa nin aanba dadnimadiisa iyo cayntiisa aan la kasaynin marka nin aan cayntiisa la aqoonin see cadaaladiisa loo aqoonaa marka nam laa tucrafu caynuhu fakayfa sideebaa tucrafu cadaalatuhu loo garanayaa wakadaa sidaa oo kale laa yuqbalu khabaruhu la aqbali maayo walow ubhima haba lagu ibhaamiye bilafdi tacdiili lafd tacdiil kaan yaquula araawi canhu ninka ka warina inuu yidhaahdo oo kale waaye ahbarani iqatu liannahu maxaa yeele qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa iqatan iqo cindahu sheekhan agtiisa raawigan agtiisa majruuxan inuu ahaadaa la arkaa mid majruuxoo la jaraaxeeyey cinda hayrihi isaga hayrkiis marka banaankaa soo dhigaad marka wahaadaa kanina calal asaxi waay waa qowlka asaxa ah fi lmasalati masaladan khilaaf oo marka ku dareensiin oo bacd alculamaa inay socodsiinayeen iyagu walihaadihi nuktati nuktadan ayaa darteed lam yuqbal ilmursalu mursalka lama aqbalin sababtan darteed yaan mursalka loo aqbalin ku yii lanna maxaa yl mursalku waa mursalku moogta xadiidka uu taabiciga kor yeelo nebiga uu kor yeelo wa sanadkii waxbaa ka maqan qofka ka maqan maadaama aan cayntiisa la aqoonin cadaaladiisana lama yaqaan haddaan cadaaladiisa la aqoonina xadiidkiisu saxiix ma ahaa karo marka meeshaan tanoo kale ayaa marka mursalkiina aan loo aqbalin walow arsalahu lcadlu nin cadliya ha irsaaliyo hadduu doone mid cadli ah oo hiqaaba ha irsaaliyo jaaziman bihi asagoo weliba jasminaayo lihada alixtimaali ixtimaalkan bicaynihi cayntiisa oo ninka yani irsaalinaya cadliba hadduu doonaa a walow arsalahu alcadlu jaaziman bihi isagoo goynayo weliba qaala rasuullah kala dhahay ayb lihada alixtimaal ixtimaalkan dartiis bicaynihi nafsad ahaantiisa yaana aan loo aqbalaynin mursalkii nacam waqiila waxaa la yidhi yuqbalu waa la aqbalayaa tamasukan yani haddii lafdu tacdiil haddii wax lagu ibhaamiye waa la aqbalayaa baa la dhahay tamasukan bidaahir iyadoo daahirka la qabsanayo idiljarxu maxaa yeele jarxigu calaa khilaafi lasli weeyaan bay dhaheen jarxigu asalkau khilaafsan yahay maogtaha ila asalku waa tacdiil maogtaha maadaama jarxigu uunan asal ahayn haddii ixtimaal inuu ninkan iqa noqon karo la sheegaba waa iska aqbalaynaa xadatanii iqatu hadii la dhao laakiin warkaas yani war saxa ma noqonayo halbaunan ku noqonaynin yani jarxigu iyounan asal ahaanin waa sax laakiin xadiidka sixadiisa iyo xusnigiisa kuma xirna keliya qofka cadaaladiisa wuxuu ku xiran yahay qofka xifdigiisuu ku xiran yahay xadiidku maogtaha waxaa la rabaa dabdi maogtahay dabdigana bani aadamku asal kuma ah dabdi xifdi bani aadamku asal kuma ah waa daari maogtahay adiga hooyadaa markay ku dhalaysa xaafid ma ahayd ma ahayn marka haddii lagu murmo qofkan xaafid miya mase xaafid ma aha hade ninka dhahaya xaafid ma ahan xujo lagama rabo kan dhahayo waa xaafid muxuu ku noqdaa laleeya ken hadday qur-aan tahana dugsi qur-aan ma galay adiga ma aragtay hadday xadiid tahana yaa marka see ku aragtaa laleeyahay nacam lan asal ma ahayn inuu xaafid yahay moogta soo ma kasin bikhilaafi alcadaalati laakiin dadka muslimiinta asalkooda waa cadaalad nacam laakiin hadda xadiidkii cadaalad keliya lagu gaabsan maaye dabdi ba usii baahan yahay saa darteed marka qaacidadoodan waa jebay marka soo ma garanin taasaa marka lagu bushina waqiila waxaa la yidhi in kaana alqaa'ilu qaa'ilka sidaa yidhi xadaanii iqatu dhahay hadduu yahay caaliman mid caalim ah ajzaa daalika arrintaa waa ugudaysaa fii xaqi man qof xaqiis yuwaafiquhu kuwaafaqaya isaga fii madhabihi madhabtiisa kuwaafaqsan wuxuu leeyahay qaa'ilku hadduu caalim yahay sidaa yidhi arrintaas marka waa gudmaysa waa soconaysaa ajzaa daalika fii xaqi man yuwaafiquhu fii madhabihi yani ninka isaga ku madhab ah oo masalada sida u arko u arko macnaa waxaa loo jeedaa yani ninkii isagu qabo qofku hadduu yidha xadaanii iqatu iyo mursalka iyo kale iyo in la socodsiinayo la aqbalayo madaahibtaas hadduu isagu aaminsan yahay ee nin caalimana uu yidhaahdo xadaanii iqatu isaga marka inuu ku dhaqmaa waa u banaan tahay saasay culamada qaar leeyihiin ayb laakiin aqwaashan oo dhan waa aqwaal daciif ah wahada kanina laysa min mabaaxisi culuumi alxadiidi ma aha culum xadiidka mabaaxiftiisa ma ahan buu kiri wallahu lmuwafiq wallahu lmuwafiqu ayb waxaa kaloo aada u baahan tahay inaad ogaatid sidoo kale hal arrin baad u baahan tahay inaad ogaatid alfaad waxaa jirto soo noqnoqoto oo dadku in badan aysa u fiirsanin lafdi waxaa weeyaan waa mubham waa mubham lafdina waxaa weeyaan waxaa weyaan waa majhuul lafdi kalena waxaa weeyaan waa muhmal waa muhmal saddex isdilaax waay mubham waxaa la yidhaha xadaanii rajul iyo imraa iyo wax lamida inuu dhaho iqa iyo waa mubham muhmal haddaad maqashana muhmal magac waa la sheegaa laakiin magacaasa wuxuu ka dhexeeyaa dad badan masalan wuxuu leey xadaanii muxamadun xadaanii muxamadun muxamed waa badan yahay marka marka waxaa laleeyahay muhmal waay hadda magacaan waa muhmal soo ma garan mubham waa lama dhigi kara sababto waa la magacaaba shaksiga magaciisa majhuulna waa noo soo socdaa waa mabaaxista hadda bilaabmaysa ayb soo ma garan majhuulku marka wuxuu u qaybsamaa dhowr nooc laba noocou sheekhu halkan ku sheegay laba noocuu halkan ku sheegay majhuul lcayn iyo majhuul lxaal majhuul lcayn iyo majhuul lxaal majhuul xaalka mararka qaar mastuur waa laysaga magacaabaa majhuul lcayn iyo majhuul lxaal labadaasaan hadda ku gaabsanaynaa kutubaha kaleo mudawalaadkan kuwa kale aan uga tegaynaa insha allahu tacaala labadaasaana badanba warkooda majhuul lcayn waxaa la yidhahdaa raawi hal nin keliya ayaa wax ka wariyey hal nin bis ayaa isaga wax ka wariyey cadaaladiisa daahirkana lama yaqaano midda baatinkana lama yaqaano laa tucrafu cadaalatuhu daahira wala albaaina cadaalada baainka maa maxaa laga wadaa marka dada waxay umalayna cadaalada baainka qalbigiisa wax ku jira in laga hadlaa saa ma aha nacam cadaalada baainka culamaaulxadiid waxay ka wadaan midda u laabanaysa jarxiga iyo tacdiilka ninkaani dabdigiisa ma hagaagsan yahay ma ninkaan sayiibulxifdi miya ninkaan marka kitaabkiisa ikhlaal maa ku jiro khalal maa ku jiro cadaalada waxaas u laabataa waxaa layidhi cadaala baaina cadaalada daahiradan waxaa layidhaha midda iska muuqato nin walba uu arki karo ninka inuu xaaraanta ka fogaanayo salaada jamaacada ku dukanaayo maalan muxaramaadka waaweyn oo ka dheeraanayo daahirka ah waajibaadka daahirkaa inuu muslimiintii la samaynayo cadaala daahira la midaas ma garateen alcadaalatu daahira walbaaina adaahira waxaa weya waa midda taqwadiisa isaga u laabanayso baainadana waa midda culummada jarxiga iyo tacdiilka aqwaasha ninkan ay ka yidhaahdeen tan u laabanaysaa la dhaha intaa ma fahamteen iyadoo intaa la fahmin ma soco karna waa ku celina alcadaalatu daahira cadaalada daahirka waxaa leedaha mid isaga taqwadiisa u laabanayso soma xadiidka ma taqwo keliya loo shardiyaa marka raawiga werina inuu taqiyahay bis maa loo shardiyaa maya waxaa loo shardinaya dabdi soo maa cadaalada baatinada waxaa la yidhaha midda u noqonayso ninkaani culamaa lxadiid culamaa ljarxi watacdiil maxay ka dheheen isaga ma tawsiiqiyeen ma tadciifiyeen taas cadaala baaina midaasaa la yidhahdaa waa la garta sooma intaas majhuululcayn marka hal arday bisou leeyahay hal nin ayaa wax ka weriyey cadaaladiisii daahirkana lama oga midiisa baainkana lama yaqaano waa kasteen sooma ninkaasaa majhuululcayn haddaa maqasha ninkaasaa la yihahda majhuululcayn ninkaasaa la yihahda magaciisa sa waa la yaqaanaa haddii la yidhaha masalan alxasanu bnu caliyin magaciisa waa la sheega maxamed ibnu fulaan magaciisa waa la garanaa nasabkiisana waa la yaqaanaa magaciisana waa la yaqaan nasabkiisana waa la yaqaan dadadka qaaraa majhuul marka la dhaho waxay u haystaan midaan magaciisa la aqoonin markaas waxay kuleeyihin oo seef fulaan oo majhuul ku yahay waaba kan magaciisa kule magaciisa marka jahaalada maxaa magac ka gala taas waa kasoo tagnay mubhamaa layidhaha jahaalada nooca yani ibhaamka uu ku jiro mubhama ayaa layidhaha taas waa kasoo tagnay midda hadda aan ka hadlayno waxaa weya yani majhuululcaynka iyo majhuulxaalka aan rabna inaan kala saarno majhuululcayn waa midka hal raawi bisaa ka wariyo cadaala daahir ee baaina midna looma oga kaas majhuulcayn riwaayadiisa majhuululcaynka riwaayadiisa maqbuula maba aha iyada waxaa soo haray majhuululxaalka majhuululxaal ayaa la yihahda majhuululxaal waxaa weeyaan laba ka badana isaga ka wariso ardadiisu waa badan yihiin laba arday ka badan ayaa xadiidka ka warisay xadiidka ka wariso cadaaladiisii daahirka ahaydna waa la yaqaanaa tan baainkaan la aqoonin laba ka badanaa ka warisay lamana tawfiiqinin waayo wax kale ma ah laba ka badan baa ka warisay lamana tawfiiqinin soma garan cid tawfiiqisay ma jirto maca daalika ardadiisuna waa badanta idan marka majhuululcayn iyo majhuululxaal farqiga udhaxay maxuu noqonaa marka raawigu muxuu uga baxaa jahaalatulcayn hadii lagu weydiiye markaa raawigu majhuululcayn inuu ahaado muxuu uga bixi karaan wuxuu uga bixi karaa inay dad badan ka wariyaan ma fahamte inay dad badan ka wariyaan saas uga bixi karaa iyadoo hal qof uu ka warinayo wax tawfiiqiyeen aan la haynin ka bixi maayo jahaalatulcayn oo baaqi isaga soma kasin ayib jahaalatulxaal maxaa looga bixi karaa majhuululxaal qofku muxuu uga bixi karaa in la tawsiiqiyo uga bixi karaa in la tawsiiqiyo ayuu uga bixi karaa sababto isagoo ardadiisu waa badan tahay jaalatulcayn wuu ka soo baxay welina ma soo gaarin tawsiiq sababtoo ah cid tawsiiqisay ama yani tacdiilisaan jirin majhuululxaalka xukunkiisu aada ugu daahaya sababtoo ah culummada marka waa isku hayaan xaalkiisa ma la aqbalaa ma la radinaa see la yeelaa warkiisa gadaalbow sharxu ku keeni doonaa insha allahu tacaala tacriifkan hadda ibnu xajarna ku socdo annagana aan sheegnay oo majhuul jahaalatulcayn in looga bixi karo in raawigu hal arday ka badan laba iyo ka badan inay ka weriso in arintaas jahaalatulcayn looga bixi karo muta-akhiriintaa qabto mutaqadimiintiina maxamed ibnu yaxya duhli ayaa laga soo guuriyey asagayna ku raaceen soma kasin amaa arintaan ha u malaynin inay tahay yacni mas'ale ijmaaca ma aha tan naftirkeeda waa isdilaaxa culimmadii dambe saas u batay saas weyan wa ilaa culammadii salafka ee muxadisiinta ahayd ee duhli waktigiisa ka hor iyo kadibba qaar ayaa marka ayaan isagu madhabkiisa aan qabin oo weli qofka agtooda majhuululcayn oo ka ahaana yani ilaa yani qof waxaa dhici karta ay shan lix qof ka warisay yaxya bnu maciin uu leeyahay majhuul waay majhuululcayn weliba ku sheegayo ayaa la heli karaa bacd alculamaa shardigooda waaba aada uga sii adag yahay ragga ka warinaayo waxay leeyihin haddaysan ahayn maxamed ibni siriin iyo kale iyo iyo ragga camr ibnu dinaar iyo kale haddaysan ahayn ragga ka warinaayo yani jahaalo kama baxa ay leeyihin markaasi adkayn buxuustan marka jahaalada waxaad ka heleysaa marka sharx cilali tirmidiga ibnu rajab naam marka calaa kulli xaal culimmadii hore jahaaladu aaday isugu khilaafsanay yaa majhuul la dhahaa yaan la dhehaynin aad marka kelimadooda waa kala duduwaneed qowlkii marka zuhli ayay mutaakhiriintu qaateen marka kaasaana marka ay ku socdaan hadda kutubaha mutaakhiriinta fain sumiya haddii la magacaabo araawi raawiga wanfarada ou la gooni noqdo raawin raawi waaxidun oo mida biriwaayati canhu ka warin xaggiisa laga warinayo hal raawi baa ayaa la gooni noqday oo ka wariyey fa huwa isagu majhuululcayni weyaan majhuululcayn weyaan kalmubhami bau la mid yahay markaas majhuululcayn falaa yuqbalu xadiiuhu la aqbali maayo xadiidkiisa ilaa an yuwasiqahu ilaa inuu tawsiiqinayo ma ahane hayru man axad hayrkiis yanfaridu canhu uu kala gooni noqday ayru man qof ayrkiis ynfaridu la gooni noqona canhu isaga kala gooni noqona cala asaxi wakadaa sidaasoo kale man yanfaridu canhu qofkii kala gooni noqdayna waa lamid idaa kaana hadduu yahay mutaahilan lidalika mid arinta ahl u ah jahaalatulcayn laba siyaa looga baxaa in raawigu uu ka wariyo ardo badan inuu yeesho waa uga baxaa jahaalatulcayn ama in la tawsiiqiyana waa uga bixi karaa sooma sheekhu haddii hal arday keliya uu leeyahay laakiin culamo badan ay tawfiiqiyeen majhuul waay lama dhihi karo xaalkiisa waa la garanashekhu marka taas wuxuu ku leeyahay ninkii haddii raawiga la magacaabo wanfarada raawin waaxidun biriwaayati canhu ka warintiisana hal raawi uu la gooni noqday kala gooni noqday fa huwa majhuululcayni weeyaan kalmubhami xadiidkiisana lama aqbalayo ilaa inuu tawfiiqiyo ma ahane halka nin ee isaga ka warinayey ninaan ahayn inuu tawfiiqiyo ma ahani markaas haddana ku laabto wuxuu yidhi xataa ninka isaga keligiis ardaygiisa ninka yacni keligiis la gooni noqday inuu ka wariyo xataa hadduu tawfiiqiyo oo tawfiiq ou ahal u yahay waa uga baxaa xataa jahaaladii makasteen marka intaas ayb yani shardi maa hal nin oo m yani jaarix mucadil ah oo yani culamaa ulxadiid kamida oo ahl u ah inuu wax tawfiiqiyo oo wax tacdiiliyo wax tajriixiyo waa uga bixi karaa xataa tawfiiqiisa hal nin xataa uga bixi karaa ha noqdo midka ka warinaayo oo keligiis ah aduu doonay usan noqonin taas ayuu sheegaya marka jaarixa iyo mucadilkana dabcan shuruuday leeyihiin ayb marka kutub badan lagu tilmaamay markaan gaarnana aan sheegi doona insha allahu tacaala aw amase in rawaa canhu hadduu ka wariyo isaga xaggiisa itnaani labo fasaacidan iyo ka badan labaiyo ka badan baa ka warisay walam yuwasaq lamana tawfiiqinin cadaaladii baatinkaa maqan fa huwa isagu majhuululxaali majhuululxaal weeyaan qofkaasi wa huwa almastuuru waana mastuur calaa ra'yi waxaa arki doontaa majhuululcadaala waxa la yidhaha kutubta mudawalaadka ku arki doontaa majhuululcadaala samar mastuur la odhanaya la dhaha wa huwa almastuuru mastuur weeyaan kaasna waqad qabila riwaayatahu riwaayadiisa waxaa aqbalay majhuululxaalka jamaacatun koox bigayri qaydin qayd la-aan waraddaha aljumhuuru jumhuurtuna waa radiyeen wataxqiiquna ana riwaayata almastuuri majhuululxaalka riwaayadiisa iyo wanaxwihi oo mimaa fiihi lixtimaalu ay ku sugan tahay ixtimaal ixtimaal uu ku jiro yani ixtimaal qabuul iyo ixtimaal raddi uu ku jiro laa yulaqu la ilaaqi maayo alqowlu qowl biraddiha in la radiye iyada walaa biqabuulihaana waa la aqbalaana la dhihi maayo waa la radinayaana lama dhahayo bal hiya iyada mawquufatun tun la joojinayo ila istibaanati xaalihi ilaa ninkaa xaaladiis ay ka cadaato kamaa jazama bihi imaamu lxaramayni sida uu jazmiye wanaxwuhuna waxaa lamida qowlu bni salaax saasuu qowlka ibnu salaax u ahaaday fii man jurixa qofkii la jarxiye bijarxin jarxi hayri mufasirin aan la fasirin ofka hadii la jarxiy jarxi aan mufasar ahayn oo fulaanun daciif la yidhi ibnu salax isaga waxau qabaa in waa laga istaagay xadiiskiisa qabuul iyo raddi midna lagu ilaaqi maayo markaan ikhtisaarka iyo tagnaan ugu tegi doono ikhtisaar culum xadiidka halkaan marka sheekh wuxuu gadaal ka sheegi doonaa majhuululcaynka iyo majhuululxaalka majhuululxaalka culimadu waxay u badan yihiin baab almutaabacaat washawaahid waa galaa majhuululxaalka amaa majhuululcaynka qofka majhuululcaynka ah ma sheegaan culimada inuu mutaabacaad iyo shawaahid inuu galo mutaabacaad iyo shawaahid oo galaa ma dhahan saniicoodana waxaa ka muuqdo inuusan gelin mutaabacaad iyo shawaahid nacam saniica culimmadana saasaa ka muuqata axmed shaakir baacisulxafiidka wixii kasoo bilaawdaba darajada daciif wixii hoos ka soo ahba wuxuu leeyahay mutaabacaad iyo shawaahid ma galaan darajada oo saduuqun sayi lxifdi oo kale iyo saduuqun rubamaa wahima iyo kuwaasaa mutaabacaad galou leeyahay alcalaama cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimina waxaa ka muuqata isagana kitaabkiisa alxukm almashruuc fi dalaaq almajmuuc wuxuu sheegayaa saniiciisa inuu yahay waxaa ka cad in qofka daciifka ah xataa inuusan mutaabaca gelin raawiga daciif loogu tarjamo inuusan mutaabaca gelay sidaasaa ka muuqata oo weliba cadaynaa weliba ayb marka haddii daciifkii mutaabaca uusan gelin de majhuululcayn aada uga sii hooseeya saarimulmunkiga wuxuu sheegaya mubhamka aada u daranyaha sawra mubhamka iyo majhuululcaynka iyo aada u fog yihiin marka baabka mutaabacaadka iyo shawaahidda marka laga hadlaayo yani xadiid walbo maaha in mutaabaca iyo shawaahid inuu gala ma aha xadiid waxaa jirta raawi kadaab oo ku jiro mid matruuga ku jiro mid waxaa ku jira raawi oo xadiidkiisa mudaribulxadiid ah munkarulxadiida ku jiro waxaas o dhan mutaabacaad ma galaan jaalatulcaynka markaad soo gaartid mastuurka majhuululxaalka iyo darajada marka jaranjarada markaan hoos kasoo raacno oo yani jarxiga hoos markaan kasoo bilaabno kadaab yaa ugu hooseeyaan ila mogta wadaac iyo kor soo aad yani markaad majhuulul xaal timaado daciifaa ku xigo daciif waxaa kusii xiga saduuq oo wax loogu daray saduuqun rubamaa saduuqun rubamaa wahim saduuqun yahimu saduuqun lahu awhaam kuwaas ayagu marka waa alfaad tacdiil keenaysa wixii ka koreeya xadiidkiisaaba xasan ah haddii saduuq keliya loogu gaabiyo xadiiduhu xasanun sidiisuba xasan u yahay waa garateen soo maa wanaxwuhu qowl bni salaax fii man jurixa bijarxin gayri mufasarin uma albidcatu bidcadii wahiya sababu taasicu waa sababka sagaalaade min asbaabi dacni oo dacniga asbaabtiisa fi raawiga durista la durayo wahiya ima an takuuna inay ahaato waay bidcadu bimukasirin mid wax gaalaysiinayso kaan yactaqida inuu ictiqaadiyo maa yastalzimu alkufra wax gaalnimo laasimsanayo aw amase bimufasiqin inay tahay bidco wax tafsiiqiso saaxibkeeda faasil ka dhigayso falawalu midka hore laa yaqbalu ma aqbalo saaxibaha saaxibkeeda aljumhuuru culamada badankood ma aqbalayaan bidcada mukafirada qofkeeda xadiid oo ku jiro jumhuurtu ma aqbalayan waqiila waxaa la yidhi yuqbalu mulaqan mubtadic oo dhan waa la aqbalaa xadiidkiisa mukafir iyo mufasiqa iyadoon bidcada loo kala qaybinin waqiila waxaa la yidhi in kaana hadduu yahay laa yactaqidu midaan ictiqaadsanayn xilla alkadibi beenta xalaalnimadeeda linusrati maqaalatihi in maqaaladiisa gargaarkeeda oo u gargaarayo in beentu ay xalaal u noqonayso hadduusan aaminsanayn qubila waa la aqbalaana waa layidhi shiicadaasaas khadaabiyada nimanka layiraa ama ama raafidada ayaga waxay qabaan imaamu shaafici watuu yidhi aqbalu shahaadata ahli lhawaa'i ahlulahwaa markhaatidooda waa aqbalaa yidhi aniga ila alkhaaabiya qoladaas ma ahane fa inahum ayagu wuxuu yidhi yarawna shahaadata zuuri limuwaafiqiin waxay arkaan yani shahaadatu zuur ayay arkaan wixii iyaga markaas muwaafaqadooda ah in yani been lagu sheego way arkaan ayagu marba haddii madhabka loo gargaarayo laa ba'sa been waa la tasheegi karaa kuwaas waxba lagama aqbalayo marka sheekhu marka wuxuu yidhi wataxqiiqu ibnu xajar wataxqiiqu taxqiiq oo ku jiro annahu laa yuraddu lama celinaayo kullu mukafarin mid kastoo lagu kufrisiiyo bibidcatihi bidcadiisa ku kasta oo bidcadiisa lagu tagfiiriyo xadiidkiisa la radin maayo lianna maxaa yale kula daa'ifatin koox kasta taddaci waxay sheeganeen anna mukhaalifiyaha kuwa iyaga ka horjeedo mubtadicatun inay yihiin waqad tubaaliqu inay xeel dheeraatana waa la arkaa fatukafiru mukhaalifaha ay gaalaysiiso kuwa khilaafsan marka inay gaalaysiisanfalow uqida daalika haddii la qaato sida calal ilaaqi haddii loo qaato oo la dhaho bidco kasta oo mukafiro ah iyadoon lakala lakala waxwaxaynin lakala saartaanin bidco kasta oo mukafiro ah saaxibkeeda xadiis lagama aqbala haddii la dhaho de qolo walbaa qolada kale waxay leedahay bidcadeedu waa mukafiro xadiiskooda lama qaadanayo halkaa marka axkaam badan baa ku cadilmayso cadilmayso lastalzama waxaa ka laazimaya takfiira jamiici dawaa'ifi dawaaifta oo dhan takfiirkooda ka dhalanayo falmuctamadu marka waxaa la cuskanaya waxaa weeyaan ana aladii turaddu riwaayatuhu kan yani riwaayadiisa la radinaayo waxaa weeyaan man ankara qofkii inkiro amran arin mutawaatiran oo mutawaatir ah min asharci sharciga xaggiisa mutawaatirka ah macluuman la yaqaano min addiini diinka xaggiisa bidaruurati daruurada lagu yaqaano daruurada waxaa loo jeedaa yani wax qof diidi karaa uusan jirin oo muslim ah nin kastoo muslima wuxuu og yahay wixii marka macluum min addiini bidaruura qofkii inkiro wakadaa waxaa lamida man ictiqada cagsahu ninkii ictiqaadiyo shay macluum min addiini bidaruura si ku ah cagsigiisa ninka ictiqaadiyo masalan zinada wuxuu ictiqaadinaa xillu zina zinada inay xalaal tahay taa marka kaas ada ictiqaad soo maaha kii horena waxba u inkiraaye waxii un macluum min addiini bidaruura qofkii shay macluum min addiini bidaruura ku sugnaaday inkiro ama shay macluum min addiini bidaruura inuu xaaraam ku yahay la og yahay qofkii xalaashado kaas waayo midka marka aan warkiisa dhinacan loo aqbalayn fa amaa man lam yakun bi haadihi sifa qofkii aan sifadan isagu aan ahayn wandama ilaa daalika ay arintaana ugu darsantay dabduhu dabdigiisa uu ku darmay limaa yarwiihi wax uu warinaayo maca waracihi lala qabo xalaal meerana wa taqwaahu alla kacabsigiisa lala qabo falaa maanica min qabuulihi in xadiidkiisa la aqbalo wax maanica kuma jiro maogtaha dawaaifta mubtadacada waxaa jira dad ayagu marka taqwana leh waracna leh qaar waxaa jira beenta ka dhowrsanaya inay samada kasoo dhacaan inay been sheegaan inay samada kasoo dhacaan ufududaanayso aa jiraan naam dad noocaasaa jiri jira marka kuwaas oo kale oo weliba xifdi ku darsaday in laga wariyo axaadiista laa ba'sa iyaduna wain kaanuu mubtadicatan haba ahaadaan sababta marka waxay tahay xadiidkan horta xugunaa laga rabaa muhiimkuna waxaa wey in xugunka la dayacana ma aha sababta xukunkan ilaahay baa dadku adoonsaday mubtadicaa werinaayo haddii loo dayaco oo looga tago hadda waxay noqonaya in axkaam badan la waayo warkii marka imaamu dahabi ayaa aada u soo koobaayo tarjamatu abani bni taklib abani ibnu taklib uu ugu tarjamay miisaanlictidaalka uu yidhi falanaa sidquhu wa calayhi bidcatuhu annaga waxaan leenahay runtiisa waa nin saduuq oo yii ninkaan runtiisa iyo wuxuu werinaa waa qaadanayna wa calayhi bidcatuhu bidcadiisana isaga korkiisa tahay taas marka waa taasa bal bukhaari wuxuu wax ka wariyey ninka la dhihi jiray cimraan bnu xibaan ninkii ammaanay cali ninkii dilay maadixa qaatili caliyin ninkii cali dilay cabdiraxmaan ibni muljam ayuu ammaanay u leeyahay inuu dilkaas marka n dil ilaahay loogu dhawaado ahaay leeyahkaasa haddana maca daalika xadiidkiisa bukhaari ku jiraan marka khawaarij iyo raafidada marka la fiiriy raafidada ayago xadiiskooda ma ku jira kutubahaas marka tashayuca iyo rafdigaa kala laba a naxan tashayucii hore wuxuu ahaa cuhmaan iyo cali ninkii cali hormariye iyo xoolaha ninka marka mucaawiye iyo dagaalkii sifiin ka hadhadla iyo yaa tashayucii hore uu ku ekaa amaa kuwa abuubakar iyo cumar lacnadaayo oo asxaabta gaalaysiinayo kuwaas ayago karaamo male macluum min addiini bidaruura in ka hor imaanayo maogtaa kuwaas ayago wax karaamaa male sinfigaasna dahabi wuxuu yidhi xadiiskooda maba ku jiraba kutubta saasuu yidhi nacam bal ilkadibu shicaaruhum walnifaaqu disaaruhum nacam beentaa waxay u tahay uu yidhi shicaar funaanada hoose yani dharka jirkooda la xiriiro waa beenta walnifaaqu disaaruhum nifaaquna go-a kara waa ay wataan marka kuwaas wax khayr iyo karaamo ma lahu yidhi wahaani midka labaad wahaani kan labaad wahuwa man laa taktadii bidcatuhu waa kan ay bidcadiisu keenaynin takfiira gaalnimo gaalaysiin aslan sideedaba waqad ikhtulifa aydan waa laysku khilaafay fii qabuulihi aqbalitaankiisa iyo waraddihi faqiila waxaa layihi midkan yuraddu mutlaqan waa la radinaa sidiisa wahuwa baciidun waakharu maa cullila inta lagu cileeyey akharu maa cullila bihi waxa lagu cileeyey radintaanna waxaa ugu badan ana fi riwaayati canhu werinta laga werinayo xaggiisa waxaa ku sugan tarwiijan buunbuunin buunbuunin ayaa ku sugan liamrihi la buunbuuniyo iyo watanwiihan bidikrihi iyo magaciisa oo sare loo qaado ayaa ku sugnaanaya culammada diiday ee waxay dhaheen mutlaqanba nin mubtadica lagama werinayo waxay leeyihin ayagu waxay ku cilaynayaan ninkan mubtadica haddii wax laga wariyo arintaas bomboonis ay noqoneen ninkii mubtadicay bomboonis u noqone in la bartay keenaysaa saa darteed wax laga wariye ma ah ayb wacalaa haada marka ibnu xajar wuxuu yihi kan korkiisa fayanbagii waxaa haboon marka anlaa yurwaa inaan laga werinin can mubtadicin mubtadic shay-un waxba shaygaas oo yushaarikuhu ou la wadaagsanayo fiihi shayga dhexdiisa hayru mubtadicin ninaan mubtadic ahayn ou la wadaagsanayo haddii marka qowlkoodaan la qabto haddii xadiidka nin mubtadicana oo warinayo nin kale oo sunni ah oo xadiidka warinayana ou jiro markaas ninka mubtadica lagama werinayo kan sunnigaa laga werinayo maslaxadii xukunka in la helaa iyo xadiidkana waa la gaaray mafsadadii ahayd ninkan in la boombooniyana waa laga baxsanaa soo ma kasin taas uu marka uu sheegay waqiila waxaa layidhi yuqbalu mutlaqan sideedaba waa la aqbalaya ilaa in ictiqada inuu ictiqaadinaayo maana xilla alkadibi beenta xalaalnimadiisa kamaa taqadama ayb waqiila waxaa layidhi aqwaashian wadnaa yuqbalu waa la aqbalaya man lam yakun qofkaan ahayn daaciyatan daaciyo ilaa bidcatihi bidcadiisa ku ugu yeerayo dadka midaan ahayn hadduusan dadka bidcadiisa ugu yeerayn waa la aqbalaa lianna tasyiina bidcatihi bidcadiisa qurxinteeda qad yaxmiluhu inuu ku xambaaraa la arkaa calaa taxriifi riwaayaati riwaayaadka inuu bedelo riwaayaadka bedelitaankeeda wa taswiyatiha iyo inuu simo calaa maa yaqtadiihi madhabuhu iyo inuu ku sinsimo sida madhabkiisa uu keenayo wahada fi lasaxi midkaanna waa sida asaxa ah wa aqraba ibnu xibaan ibnu xibaanse aad buu yani u waaraba bnu ibaan ibnu xibaan shay hariiba ayuu markaa la yimido fadacaa waxuu sheegtay alittifaaqa inay itifaaq calaa qabuuli hayri daaciyati ninka aan daaciga ahayn riwaayadiisa in la aqbalaayo inay muttafaq tahay buu sheegay min hayri tafsiilin kala saarsaarid la-aan oo wuxuu yidhi ninka daaciga bidcada aan ku ahayn oo bidcadiisa aan dadka ugu yeeraynin xadiidkiisa waa la aqbalaa mutlaqan sidiisaba ama ha weriyo wax bidcadiisa taageera ama yousa werinin itifaaqou sheegtay marka arrintaa marka waa hariib u leeyahy nacam alaktaru nacam haa buu yidhi al aktaru culimmada badankood calaa qabuuli hayri daaciyati waxay u badan yihiin qofka daaciya daaciga aan ahayn xadiidkiisa in la aqbalo ilaa in rawaa inuu ka werinaayo ma ahane ilaa in rawaa inuu werinaayo maa yuqawi wax xoojinayo bidcatahu bidcadiisa fa yuraddu markaa waa la radinayaa cala almadhabi almukhtaari madhabka la doortay sida uu yahay wabihi kaa ayuuna saraxa caddeeyey alxaafidu abu isxaaqa ibraahiim bnu yacquub aljuuzajaaniyu shaykhu abi daawuud ahaa wanasaa-iy ahaa fii kitaabi macrifati rijaal saasuu ku cadeeyey faqaala wuxuu yihi fii wasfi ruwaati ruwaadda wax xadiidka werisa tilmaantooda wa minhum waxaa ka mida zaaiqun mid zaaiq ah oo iishay can ilxaqi ka iishay ay can sunnati ka iishay saadiqu lahjati laakiin run carabkiisu oo run carab run sheega uu yahay saadiqu lahjati warkiisu oo run yahay falaysa fiihi xiilatun xiila aysan ku jirin kaasi dhediisa falaysa ma ahanin fiihi dhexdiisa xiilatun xiilad yani awood ilaa an yuukhada in la qaato ma ahane min xadiidihi xadiidkiisa maa laga qaato shay laa yakuunu aan ahaanaynin munkaran munkar aan ahayn idaa lam yuqawi waa goorma hadduusan xoojinaynin bihi xadiidka uusan ku xoojinaynin bidcatahu bidcadiisa haduna oojinaynin downan bidcadiisa xoojinaynin wamaa qaalahu warka ou juuzajaani yidhi mutajihun waa war mutajiho wejleh lianna alcilata maxaa yele cilada allatii lahaa rudda allatii ciladaasoo lahaa iyada darteed rudda loo radiyey xadiisu daaciyati midka daaciyada xadiidkiisa waaridatun mid soo arooreysa waaye fii maa idaa kaana haddii uu yahay daahiru lmarwiyi shayga la werinaayo daahirkiisa yuwaafiqu mid waafaqayo madhaba almubtadici mubtadica madhabkiisa walow lam yakun daaciyatan daaciyaba yousan ahaaninba wallahu aclamu buuyi khulaasatlqowl bidcada laba uqeyb mukafira mufasiqa mukafirada qofkeedu ay dee macluum min addiini bidaruura inuu inkiro iyo ku xambaarayso isagoo lama aqbalaa xadiidkiisa mutlaqan wixii ka soo haray taas bidcada mukafiro waaye ta'wiila laakiin ninka ku jiro ama mufasiqa waayo bidca mukafira ma aha qofkaas labaa loo kala qaaday daaciye iyo hayr daaciye hadduu dadka bidcadiisa ugu yeero oo nin sheekha oo bidcadaa dadka ugu yeerayo uu yahay xadiidkiisa lagama werinayo xadiidka xadiid lagama werinayo haddii uunan daaciye ahayn oo uusan dadka bidcadiisa ugu yeerin isaga ay ku jirta keliya xadiidkiisa waa la qaadanaa laakiin bishardi waa inuusan taageeraynin bidcadiis inuusa ku saabsanayn wa xadiidka hadduu bidcadiis wax ku saabsan calaaqa lale ou yahay tuhnaana gelaya markaas waa ka joogsananaa ma fahamteen marka intaas riwaayat almubtadic khulaasadeeda intaas waa madhabkan daaciye iyo eyr daaciye in loo kala saarana cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo cabdullahi ibnu mubaarak iyo imaam axmed iyaa qabaan waana sida ay u badan yihiin culamada salafka sida sharx cilan litirmidi oo ku sheegay xaafi ibnu rajab alxambali raximah llahu tacaala mas'aladana ma'hadkeeda iyo wax ay ku salaysan tahay waxay tahay saddex baab saddex ma'had ayay mas'aladan leedahay ma'had waxaa weyaan ahlu bidaca takfiirkooda waa ku saabsan tahay oo haddii la takfiiriya see wax looga werina masalada meesha ay taas waa asaas waa tahay waxaa kaloo labo ay ma'hadka mas'aladanu ay tahay ihaanada la ihaanaysanayo mubtadicada iyo hijrada laga hijroonaayo iyo cuquubada lagu ciqaabayo in laga tago mararka qaar yacni wax ka werintooda in laga tagaa lagu ciqaaba si ay bidcada uga soo laabtaan baabkan marka taasuu ku dhisan yahan marka taas goorma goormay imaan kartaa haddii xadiidka cid kale oo werinayso oo ahlu sunno a marka ay jirto laakiin haddii la waayo ilaa ninkaas maahane mubtadica ah hadda markaas la dhihi maayo ninkaan saan u dheerayno ama aan u cuquubayno darteed xukunkan waa ka tegaynaa xadiidka ku jira la dhihi maayo markaas waa laga qaadana hadduusan daaciye ahayn tafsiilkan markaas ayuu ku imaanayawaxaa kaloo iyadana jiri karo hawada iyo bidcada waa ku kala dhisantaha iyada laftirkeeda hawada iyo bidcada been loogama aamin aha qof haw iyo bidca ay hareeraysay been loogama aamin aha laasyamaa weliba xadiisa aduu werinaayo bidcadiisa uu ku taageeri karo taasna waxaa ku dhisan warkii juusijaani ayaa ku dhisan saddexdaan ma akhaday masaladan ay leedahay culamada qaar aan daaciye iyo eyr daaciye u kala farqininaa jiro oo dhahaya iyagu ninkaani bidcada ma haali miyuu ku yahay bidcada mase haali kuma aha hadduu ahlu guluw yahayna waa ka tegayaan hadduusan ahaynna waa qaadanaya ibnu khuseyma sida uga tegay oo kale cabaad ibnu yacquub alrawaajini ninkii la dhihi jiray inkastoo ay qiso weriyaan ninkaa cabaad ibnu yacquub alrawaajini ayuu usoo galay ibnu khuseyma iyo jamaaca muxadisiinta ka mid a nin aada marka tashayuc ku balaayeysanuu ahaa incan markaasuu wuxuu yidhi xadiidkii markay uga baahdeen intuusan xadiidkii yeerinin ayuu warba wuxuu ku bilaabayba man fajara alanhaara waalbixaar badaha yaa dilaaciyey webiyada yaa dilaaciyey shaaga ncan muxuu rabaa so marka cali buu quluwi ku sameyna marka cali in la dhowra markaas markay intaa marka ay mujaamaleeyeen ayaa aduu markay wax ka intay ka maqli kareen markaas ka maqmaqleen ayaa markay baxayeen marka uu yidhi imtixaan haddana man fajara albixaara man fajara alanhaara markaas waxay dhaheen mucaawiya waa camr bnu lcaas waana ka tageen marka isaga wixii oo necbaay ay ku tuureen markaas isaga tageen qiso noocaasa marka ahlu taraajimta ay werinayen laakiin qisadaas allahu aclam say sax ku tahay sabab badan awgeed lanna maxaa yeelay nin aaminsan cali inuu dhulka iyo badaha iyo abuuraayo kaas waa midka macluum min addiini bidaruuri inkiraayo khulaasada marka ibnu khuseyma dadka hulaada in laga tago arkaa aan waxba laga qaadanin kuwa kalena in marka aan hulaada ahaynna wax laga qaado